ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi aad dhegeysanaysaa saaxiibaal dhammaantiina ku mahadsantahi la socodka dhegeysiga xulashada star f m codka gobolka waqooyi beer saaxiibada ku sugan nairobi nawaaxigeeda waxaynaga dhegeysanayna waa hal ibar shan dhibic sagaal halka kuwa mombasa inaga dhegeysanayna hal ibar saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiga dhadhaab faafi tanaariif ay masalaan waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic xal halka wajeeri habasweyne sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera balad xawsufta baniisa raamu lafi sagaashan toddoba dhibic shan idaacadaha bahwadaagtunan ahay ee muqdisho star f m oo sagaashan toddoba dhibic isyelo balambala meeru madogaashi iyo waa dabcan waa isyelo balambala meeru madogaashina waa hal ibar laba dhibic saddex www star f m co k e applicationka afka halkaasayd kala soo degi kartaa si toosaad aadna ogala socon kartaa barnaamijyada sida tooska dhegeysta idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari dhegeysta ilmaam hadal kuma jira dhegeysta masaabidi mooyaale etoobiya xuduudda irankaasi waa sideetan toddoba dhibic toddobo www star f m co k dhegeysta taariikhda saaka waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha laba iyo tobanaada disembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeysta haddii aad telefoonka ama qadka telefoonka horaan oga barateen inaan wareysi si toos ah oo kula yeelano isagoo markaas waa dabcan ku sugan wadanka jarmalka balse maanta stuudiah ayuu si toosa ugu sugan yahay dhegeystayaal waa cabdirashiid aadan maxamuud cabdirashiid jarmal oo ku magacdhaya dhegeystayaal inta badan ku takasay arrimaha isbedelka hawada waa dabcan waa isbedelka hawada ama cimilada dhegeystayaal iyo weliba dhanka arrimaha gobolka waqooyi bari waxyaalahaas ayaa dhegeystayaal inta badan uu aada ugu takhasusay wax badanna kala socda wax badanna ka fahamsan yahay dhegeystayaal arrimahaas ayaan isla gorfeyn doonaa ka hadli doonaa oo intuu hawada barnaamijka ku jira dhegeystayaal stuudiah labaadii noogu sugan yahay waana martida maanta ee adduuba haydmo anigoo yuusuf makada barnaamijka dhaadihinayaa saaxiibayaal laakiin markan dhegeystayaal iyo ogolaadana soo qabta mid adeegyada qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waxaa iminka soo qabanaa bankiga equity bank koox samafalka equity foundation ayaa mar kale bixinaysaa deeq waxbarasho oo wing to fly oo ay markaasi ka faaideysanayaan caruurta kasoo jeeda qoysaska aan lahayn ama guulka dabcan waa waa qoysaska oo aan markaas aan awoodin ama tabar aan u hayin in caruurtooda iskuulada sare waxa ay kaga bartaan qarashaadka marka laga hadlay dhegeystayaal guulna ka keenay waa imtixaanka natiijada markaas lagu dhawaaqay wasaaradda waxbarashada ee bishan keliya ardayda qaranta ee markaas awooda inay ku biiraan fasalka koowaad ee dugsiga sare iyadoo aan markaas aysan taageero dhaqaale ama mudnaanta dhegeysta la siin doona ardadaasi fadlan ogow waa ka-faa'ideystayaashu wing to fly waa inay u fiirsadaan imtixaanada ee k c b da sanadka labada kun saddex labaatanka islamarkaana heleen dhibcaha ugu yaraan saddex boqol iyo konton dhibcood islamarkaana la yimaadeen ugu yaraan mid ka mid ah shuruudahan dhegeystalee soo socda caruurta waa caruurta markaasi ka dhintay waalidiintooda labaduba mise mid oo aan markaasi lahayn kuwa garab istaago oo sidoo kale kafaala qaadi karin waxbarashadooda waxay sheegaysaa waa bankiga equity in ay kafaala qaadayso caruurta weliba waalidkooda jiran dabcan sida maskixiyan aragga maqalka ama naafo sidoo kale u ah ama abahyada gaarka qaba dhegeystayaal oo awoodin ayagana qayb ayay markaasi ka yihiin caruurta qaba iyo weliba kuwa waalidkooda la nool cudurka h i v aids ama kuwa kale ama aan haysanin ayagana fursadaas ay helayaan caruurta kasoo jeeda dadka nugul fanraboolka iyo weliba kooxaha kala takooro beelaha laga tirad badan yahay minoritida dhegeystayaal ayagana waa la taageeraya caruurta kasoo jeeda qoysaska ay saameeyeen masiibooyinka dabiiciga ayagana waa la taageeraya dhegeystayaal caruurta waalidkooda ay hoos ku hoos nool yihiin fakriga aada ku daran oo ayagana aan lahayn qaraabo mas-uul waa la taageeraya dhegeystayaal caruurta ay soo dabcan ay soo saasoo soo gaartay dayac ama waxaa ayagana qeyb markaasi kayin sidaa darteed ardayda waxaa markaas lagula talinaya inay kasoo qeyb qaataan foomamka ama soo cosaan foomamka deeq waxbarasho foomamka deeqa waxbarashada ee laanta bankiga ee kugu dhow ee bankiga dhegeystayaal foomamka codsiga sidoo kale waxaa lasoo dejisan waxaa laga soo dejisan karaa bogga internetka equity foundation ee waxaa qaraacaysa equity bank dot c o dot k slash register ayaad ku furaysaa foomamkaasi codsiga weliba nidaamka xulashada waa lacag la-aan wax qarash ahna ma bixinaysid foomamka codsiga weliba dokumentiyada kale dhameystiran waa in markaas la gudbin karaa laanta kugu dhow ee bankiga equity ama wakiilka ee bankiga equity ugu dambeyn isniinta oo ku been koob iyo tobanka december dhegeysan inkastoo lasoo dhaafay ardayda ayaa la xusuusinaya waxaana markaas dabcan oo loo ballaminaya dhegeystayaal inay imtixaanada markaasi ay u fariisan doonaan dhegeysa buuxinta foomamka iyo weliba insoo gudbinta foomamka ma aha inaad markaasi deeq waxbarasho aada ku guuleysatay dhegeysta laakiin waa inaad markaasi aad soo dirsataa si laguu aqbalo kadibna aada u hesho ama waraysi lagaga qaado hadal kasta oo been abuur ah ama dokumenti been abuur ah waxay horseedi doontaa in si toos ah lagaaga saaro deeq waxbarasho dhegeystayaal aakesha bangiga aan kugu dara dhegeysta adeyka kale qeybta barnaamijka ah intaa wareyska sida tooska aan u gudagelin bangiga k c b waa mid kamid ah waa midka ugu wanaagsan looguna talagay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo todoba waa boqol labaatan iyo toddoba sana k c b oo kamid ah bangiyada waa hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaarada afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo biloway ganacsatada yaryar ilaa shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar weliba mashaariicda baaxadda weyn fududeynta weliba koruqaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo maray ganacsi waaro la joogteyn kara weliba hindiisa asaasi ah k c b waxay si hagar la-aan ay gudatay hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursado ah ay ha noqotee halkudhigu for people for better k c b waxay dooneysaa in nolosha ay ka badasho laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysanaa shirkadaha bulshooyinka la hibsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa kamid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso ama aad ka helayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waa sida iyaga markaas ay leeyihiin iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax banaan oo eegaya shareecada islaamka booqo maanta laanta kugu dhowey bangiga ama waxaad markaasi kala xiriiri kartaa lambarada kala duwan ee eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for bet ayaa lagu leeyahay dib aan ugu soo noqona barnaamijka dhegeystayaal idaacadda star f m cusub gobolka waqooyi bari waxaan markan aan dhegeystayaal kuu xasuusinaya kuuna sheegayaa inaan barnaamijka inta badan deerada ku saari doono sidoo dabcan inta badanna dhegeystayaashan doonayo inaan fursadaha badankooda boqolkiiba ilaa iyo konton aan siiyo konton aniyo cabdirashiid aan markaasi kala qaadano iswareysigii dabcan wadaxaajoodkooda hadalada dhegeystayaal inta badan doodaha iyo weliba su-aalaha ku saabsan isbedelka cimilada iyo weliba daadadkii gobolka dabcan fatahaadihii iyo daadadkii gobolka markaasi saameeyey isbedelka hawada dabcan wacyigelinta la socodka cimilada iyo sidoo kale abaarihii kafaaideysiga daadadka iyo weliba nashqadeynta wadooyinka qaabka loo nashqadeeyey iyo weliba gobolka dhibaatada hadda waxaalahaasoo dhan ayaa markaasi isdul istaagi doonaa dhegeystaal kala dhigdhigi doonaa kala qaadi doonaa hadduu eebaha idmo dhegeystayaal adigana fursadda ayaa markaasi kuu siinayaa si aad uga soo qeyb qaadato oo su-aalaad u weydiiso waxa markaas adiga ku dhibayo waxa deegaankaada dhibayo waxa tuulada dhibayo iyo weliba aafada iyo dhibaatadii saameyntii roobabka gobolka waqooyi bari markaasi ay ku reebtay haddana ilaa hadda dhegeystay sidee wax xaaladda ay yihiin ilan adiga gobolka ku sugan oo koox nooga xog warrami karta inkastoo laagda qoraxdii ay soo baxday laakiin mar kale waaxda cimilada dhegeystale dalka ayaa sheegaysaa in haddana mar kale laga yaaba in roobab ay ka da-aan gobolka xeebta iyo sidoo kale caasimada dhegeystayaal waa sida ayaga markaas is hadaalinayeen haddeer waxaa laleeyahay laisweydiinayaa ma sidii marka hore ee arrintan bilaabeysay sidii bilihii oktoobar iyo sebtembar markaas aad loo dhaliilay waxdan waa waxda markaas u qaabilsan isbedelka cimilada dhegeystayaale oo saadaalin kala duwan bixinaysay ayaa haddana waxaa laisweydiinayaa talow tani ayagana may dhaliili doonaan mise waxay noqon doonaan mid markaasi laga feejignaado oo taxadir ayaa markaasi cid waliba qabtaa waan ognahay in dad fara badan ay dabcan ay daadadkii ay qaadeen guryihii ay markaasi biyaha ka galeen qaarna markaasi ay barakaceen oo hadda kamam yar ay ku jiraan magaalooyinka sida gaaraysa oo kale dhegeyste arrimahaas waxaasoo dhan saameyntai dhibaatadaasi waxaas inoo kala dhigaya cabdirashiid aadan maxamuud cabdirashiid oo cabdirashiid jarmal dhegeystayaal oo inta badan aad uga bartay inaan qadka telefoonka ku wareysano dhegeystayaal cabdirashiid suwax wanaagsan soo dhowow aan ku leenahay noo soo dhowow si toos aan ku arkayna horaan telefoonku maan kaa wici jirnay oo halkaasi maan ka wada xiriiri jirnay noo soo dhowo aniga dhegeystayaasha cabdirashiidow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu yuusuf bakaad iyo star f m waa idin salaamayaa waana dhowahay iyo dhegeystayaasha star f m waan dhowahay shukran cabdirashiid waa la socotay gobolka xaaladihii roobabkii fatahaadihii bal daadadka marka hore noogu bilaabo
bismillaahi raxmaan raxiim daadadkaasi waa uun musiibo macnaha dhanka maaragtay ilaahay uu sababay waana wax oo macnaha sababtaasi ay tahay waxyaalo fara badan oo isbedelka cimilada ay keeneen oo adduunka oo dhan ah oo isbedelkii cimilada ayaa waxuu dhalay khalkhalsan hadda ka hore uu hadalnay iyo xiliyadii oo isku qasma waqtigii roob la filin jiray inuu kasoo hormara qiyaastii roobkii inuu xadkiisa dhaafa waxaasoo dhan asbaab fara badan oo sidaan arkaynaba abaara fara badan oo isxigxigay kadib ayaa haddana markuu roobka yimaada ay fatahaado fara badan oo roobkii maaragtay dadkii dhibaato badan u keena guryihii burburiya ee dalagii burburiya wadooyinkii gooya oo musiibooyin fara badan dhaliya marka waxaasoo dhan waa asbaab isku xeerxiran oo ay sabab u tahay saan hadda ka horeba ugu hadalnay isbedelka cimilada isbedelka cimiladana waa eri nagu cusub haddaan soomaali nahay annaga naftiisa in la fahmo u baahan waxa waaye xiliyadii waktigii maaragtay awal iska maarata caadi layskaga garan jiro waktigan waa jiilaal waktigan waa xagaa kan waa dayr kan waa gu oo wakti walbaba muddadiisa lahaa ayaa maaragtay maadaama saan horey ugu soo aan ugu hadalnay hadda ka hore bini aadankii uu sameeyey waxyaalo fara badan oo nafci uu ka raadinayay sida warshadaha wax kasta oo injin ku shaqeeya oo qiiq hawada kusii daaya ayaa wuxuu dhalinayaa haddii wax fara badan ay noqdaan inay khalkhal hawada ku keenaan midda kalena kusii daro bini aadankii markii oo cadadkiisi ama tiradiisi ay sii badataba wuxuu ka faa'iidaysiga arladan ayaa waxay keenaysaa in uu consumer ama mihina in uu waxuu cuno ka raadsada wixii ilaahay uu dhulkan ku abuuray oo geed leh oo dhul leh oo bad leh marka haddii markaa uusan qofka xasuusneen ama dadka deegaanka degan aysan xasuusneen waxaan maxaa ka dhalan kara geedkan weyn oo la harsanayo oo intaa la eg haddii aan salka ka jiron dhuxulka dhigta maxaa ka dhalan kara haddiisan qofka iyo ama dowladda aysan u nadaamin ama ay xeerar ka soo dejinin waxay noqonaysaa dhulkii in uu maaragtay nabaad guur ku dhaca marka waxyaalo fara badan oo iskaashaday oo deegaankaas ku saabsan ayaa isbedelka cimilada keeni adduunyadana hadda maanta waxa ay ka hadlayso waxaa ugu badan isbedelka cimilada iyo saameynta uu dadku ku yeeshay iyo dunyadaba marka daadadka hadda farada badan oo arkayna waxay waxay roobkii ayaa wuxuu da-ay markii mar uu muddo dheer abaar lagu soo jiray inkasta inkastoo hadda anaga reer north eastern haddaan nahay ka horeba roob aan haysani laakiin sanado badan ayay abaar jirtay dhulkii ayaa gawaan noqday oo qalaalay geedihii xididadoodii maarata dhirtii xididadoodii baa macnaha aada u qalaalay marka roobkii markuu da-a waxaa caradii baa nafaqadii ama biyihii inay nuugto ayay ku adkaani marka wixii awal daad waa iska arki jirnay daad wuu jiri jiri laakiin fatahaad markuu daadka xadkiisa dhaafayu fatahaad noqdaa marka fatahaadahaas waa in dadka ay u soo joostaan oo asbaabta la eega oo dowladda usoo joosata heer gobol iyo maaragtay iyo heer oo qaranba ay usoo joosata dadkii laga wacyigeliya maxaan samayn karnaa taas kulley su-aashaas hadha ugu imaadi doonaa laakiin asbaabta saan kugu sheegayba waa isbedelkaas cimilada oo adduunyada maanta ay aad ugu hadasha inay wax ka qabato oo laga yaaba inan maaragtay maarata wadamo badan la sheegayo la saadaalinayo dhulka soomaalida degta guud ahaan ka mid yahay in ay sanado kadib badan yacni muddo hadda aan badneen badan aan dhihinay oo labaatan sano soddon sano inay meelo badan ay noqdaan lama degaan nabaad guurka dartiis marka guud ahaan marka guud mar aan sheegawaa lama degaan oo cid markaas xoole iyo bini aadan kuma noolaan karaan kuma noolaan karaan maxaa sababtu sababtu waxay leeyihiin haddii dhulkii u xaalufo oo mar kasta uu roob da-ana ay biyihii ay dhulka liqa weeyaan maxaa biyihi hadday dhulka nuugin waa iska socdaan oo webiyaashii waadiyaashii webiyaashii ay ku daraan webiyaashina badaha ay ku darayiin marka dadkina ay sii wadaan inay geedihii jaraan meelo badan marka lama degaanka waxay dhulkaas soo socdaa kor bay naga jirtaa saxaraha lama degaanka saxaara la yiraahdo waxaa kor bay naga jirtaa ilaa etoobiya ay kor kasii jirtaa ilaa suudan ay martaa marka haddii in yar in yar inay usoo siqaysay arkaan markay taariikhda aada u fiiriyeen marka meelo badanna hadda waan aragnayba oo nabaad guur iska dhacay yacni oo heero degme degme markaan fiirina ama aan tuulo tuulo fiirina meelo dhir badan oo jaqi lahaan jirtay oo hadda markay dabeesha soo dhacdaba ay maarata dadka indhaha tiraysa maadaama geedihii dabeesha celin jiray ay meesha ay meesha ka baxeen oo dadka ay geedihii jireen dhirtii hoosena ay iska qalashay xoolihii badidooda maaragtay iyo doodkaba waxay ku nool yihiin geedkaas iyo dhirtaas ay ku nool yihiin marka deegaanka waa waxaa soo iswato waa waa cidoodkaas waa xoolahaas waa maaragtay dhirtaas marka haddii wixii ay mid ka mid ee meesha ka baxaan oo maaragtay isu dheelitirnaantii ay meesha ka baxda waxaa dhici doonto mustaqbalka in meelo badan ay saxaaro ukulata noqdaan ama
cabdirashiid waxaa dadka inta badan isweydiinaya ayaa ah oo ilaa hadda qofka baadiyaha ku sugan iyo ka magaalka joogaba isweydiinayaan biyahan qulqulayaan intay ka imaanayaan fataahadaha roob xoogan ayaa dhacayaan laakiin waxaa leeyahay roobabkan biyo kale ayaa jiraan oo matan webiyada matan buuraha dhankaas etoobiya ka imaanaya miyaa biyahan inta badan qulqulayaan haba qulqulaan halkee ku shubayaan haba ku shubaan haddane saameynta dhibaatadaasi keenaysana dadka si ku ogaan karaan
biyaha saan ku sheegayba waxaa waye waxyaalo isbiirsaday markuu meel fog oo dhulka sare roob ka da-a laba walxood kow horta roobkii oo xad yani roob badan noqdo iyo laba roobkii oo saan kuu sheegayba geedihii dhulkii nafaqadii iyo iyo dhulkii oo gawaan noqday ay sababta u tahay xaalufka iyo dhulkii oo maaragtay muddo dheer ay abaar haysay ayaa biyihii dhulka kuma joogsanayeen horey bay ka soconayeen marka roob yar hadduu da hataa oo maaragtay aan xaddaaf ahayn waxaad arkaysaa inay dhulkii ay horey u dhaafayaan oo ausan cows ka soo baxaynin marka taasna waxaa sababtay abaartaas badan oo ka horreysay iyo dhulkii oo xaalufay dhulkii oo gawaan noqday marka biyahaas meel kale kama imaadaan waxaa waaye un maadaama caradii aysan dhulk ay biyaha hori ay maaragtay biyaha gelaynin oo in yar un moogiye aysan biyihi nuugeyno caradiina ay nafaqadii beeshay abaar badan darteed ayaa waxay u soconayeen waadiyaashii hore ka soconayeen marka waxaad arkaysaa meel usan roobba ka digin oo biyo qulqulaas oo galayeen marka waa biyihii meelaha fog fog ka da-ay oo aan dhulkaasi si fiican u nuugin oo iska soo socday webiyaasha ku darsamaan ugu dambaysana badday ku darsamaan badna biyo uma baahna marka dadkii kama nafcigii dadka ay ka rabeen maarata kama helayaan
marka marka biyahaasi dadka ayagoo silma filan ay kusoo galayaan marka ha silma filan ay kusoo galayaan meel kaluu roob ka daayay waxaad arkaysaa marar qaar caruur iskaga ciyaaraysa meel waadi ah ayaa biyo qaadaya biyo maarata waadigiibaa biyo keenaya ayagana roob meeshooda kama diin marka roobkii halkaas markuu ka da-a isu dheelitirnaanta cimilada oo roobka qiyaas ah oo iskaga socon jiray muddo fo yacni sanadihii hore oo aada u fogaay labaatan sano soddon sano ka horo roob markuu daa meeshii cagaar baa kasoo bixi jiray biyihii int intoodii badan dhulka ay geli jireen marka kuma joogsanayin dhulkii dhulkii baa wuxuu noqday dhul nabaad guuri oo iska qalalan oo sallax noqday meelo badan marka biyihii saasay u qulqulayaan marka waa wax in laga fikiro u baahan in laga marat dadka ku takhasusiya arrimahaas iyo dhulka maaragtay carada nafcigeeda iyo ku takhasusay in ay maaragtay ay aada ugu falanqeeyaan oy baaritaanka ay sameeyaan waa tahay isbedelka iyo arrimo kale aan sii geli doono laakiin intaan daadadka aan su-aasheeda intaan su-aalaha kale u gudbin waqtigan ugu nahaya oo wareysiga waa dabcan warkii ayaa maqli doontaan sagaalka subax nabad degeysaan cabdi cabdirashiidow ka horteg ma leeyihiin daadadka seena looga hortegi karaa dee eeba dhacdaba in dadka daadadka ah ama fatahaadaha roobka inta badan ay keensadaan sida hadda gobolka ka dhacdaba dad aada u tiro badan ay ku barakaceen ama guryahooda dabcan biyahaas ay barakiciyeen ka hortag fara badan wax walbaba ka hortag way leeyihiin laakiin marka u horeyso horta ma laga fikiraa waa markii dowlad noqotaa iyo shacab noqotaaba dhulkeena north eastern ma ka fikiraan markay abaar joogaan abaartaas iyo sidii looga bixi lahaa iyo un unbaa laga fikiraa mauya haddii uu roob yimaado maxaa dhici doono maba laga fikira waxaad arkaysaa dad maarata kuwa constructa ama mihin meel dhismo maarata loo sii
qandaraas soo qaadanayaan marka meel bay dhisayaan godod bay iska qodayaan meel bay jaaxayaan martii abaarta la joogo hadhow markii daadadka noqdeen halka god ay qodeen in oo maaragtay intay biyo buuxsamaan ay ay dhibaato keenso carruurta ku dhaataan yacni lagama fikira badi waxaana haddadaan ma ahe hadhow maxaa dhici doono dhinaca cimilada marka la yidhaahda wacyigelintaas farada badan waxaa laga rabaa culammada waxaa laga rabaa aqoon-yahanka waxaa laga rabaa dowladda inay dadka oy usii tabaabushays marka ka hortag oo noocyo badan ayay daadadka leeyihiin gaar ahaan sidee looga badbaadaa dhibka daadadka daadadkii waa imaadayeen waa wax maaragtay aan aragniyon aragniyo mar walba soo noqdo marka laba loo kala qaadaya muddada dhow sidee looga gaashaantaa iyo muddada fog marka muddada dhow maxaa waaye qof walbaba meesha uu guri ka dhisanaya inuu eega kuwa contractada meelaha ay qodayeen waa in la fiiri maxaa la yidhahda meel baa arkaysaa laami laga dhisaya ama wado laga dhisaya markaas wadada kor loo qaadaya meelihii ay biyaha mari lahaayeen oo ay guryaha ka dhisnaayeen ama aqalada ka dhisnaayeen ayay biyihii hadhow hor dhaafi jiri ay kusoo noqonayaan kusoo rogmanayaan taxgelin lama siinayo markii wado laami kor loo soo qaadayo magaalo dhex maraysa lama fi lama haddii hadhow meeshan roob u yimaada guryahan iyo dadka masaakiinta ee hadhow maxay noqon doonaan ninka wadada dhisaya ma ma tixgelinaya kuwii oo maaragtay controlayna ayagana kulama xisaabtamayaan hadhow marka dhibaatay keenaysa marka wax kasta oo qofka uu qabanaya ama dowladda ay qabanaysa ama meesha ad aqal ka dhisanaysa waa inaad marka abaar ay tahay aad kasii fikirtaa hadhow haddii uu daad yimaaday ila wax wax soo noqdo oon aragni oo mar walba nagu soo noqday sidaan uga tabaabushaysanaa marka su-aashaas iyo wacyigelintaas ayay u baahan tahay aada baad mahadsan tahay cabdirashiid aadan maxamuud cabdirashiid jarmar dhegeystayaal oo wareysi dhegeystayaal si toos ah stuudiyaha labaad ugu sugna markaas inooga waramaya xaaladaha gobolka waqooyi bari dhegeystayaal iyo weliba sida looga tabaabushaysan karo iyo sida looga gudbi karo looga bixi karo daadadkii fataahadii gobolka markaasi ku dhaca dhegeystayaal arrimo fara badan ayaan ka hadli doonaa dhegeystayaal bal isbedelka cimilada kuleeladan faraha badan ee gobolka waqooyi bari ka taagan ayaa sidoo kale maqli doontaan iyo sidoo kale sida soomaalida ama gobolka dadka ku dhaqan ayagana looga doonaya siday ula socon karaan bal isbedelka cimilada iyo weliba mar waliba la shaacinayo wacyigelinta qayb markaasi ka tahay abaarihii lasoo maray dhegeystayaal ayaa sidoo kale ayagana maqli doontaan oo cabdirashiid wax ka weydiin doonaa ka faa'iideysiga daadadka ayaga horta daadadka lagama faa'iideysan kara waa su-aal meesha ku jirta mise daad waxaan keli loo aqaanaa inuu daadka markaas qofka uu qaado sidaas lagu hilmaamo waxna uu dilo waxna uu baabiyo waxna uu burburiyo laakiin asaga horta daadka ama daadadka horta lagama faa'iideysan kara waa su-aal ayadana cabdirashiid markaas aan weydiin doono hadduu eebahaydmo nashqadeynta wadooyinka dhegeystayaal ayaa ayagana sidoo kale wax bal ka weydiin doonaa balqaabka wadooyinka loo dhiso haddii maaram lagu shubayo iyo haddii markaasi laami la saaraya dhegeystayaal qaabka loo nashqaday qaabka loo dhiso dhegeystayaal iyo weliba sida ayagana markay biyaha imaadaan ama roobabka ay da-aan si markaasi jid go-an uu u dhicin siyaasada qaybteeda ayaa maqli doontaan dhegeystayaal hadduu eebaha raalli ka dhigo dhegeystayaal markan iyo ogolada dhegeysanana soo qabta mid ka mid aga qaybta barnaamijka ka ah oo aana shirkadda safaricom ee safaricom fraud dadka qiyaameeya shacabka ayaa la yimaadeen hab kale cusub oo dadka markaasi kenyaanka ay doonayaan inay ku qiyaamaan maalin walbo ay ku dhibaateynayaan ay ku calaacalayaan dadka mobeelada kenya dabcan inta badan dadka shacabka ay isticmaalaan hadda waxaa loo isticmaalaa kuwa akoonaa dhegeysa qaar ayaa lacagta ka xawila qaar ayaa lacag loogu soo diraa qaar ayaa sidoo kale ku dukaamaysta teleefoonadooda gacanta dhegeystayaal iyo teleefoonada gacagta waa lacagta markaas ay ku qaataan horaan halkii lagu qaadan jiray boorsooyinka ama lagu qaadan jiray dhegeystayaal jeebabka hadda waxaa inta badan looga digaa dhegeysta leeyahay waa inaad isweydisaa dadka markaasi doonayaan inay ku qiyaameeyaan dadka tugada ay doonayaan in markaasi lacagta dadka ay ka xadaan mise ay dhibsadaan ama ay jabsadaan jiwlize niqueli ama nikon dadkaasi waa inaad isweydiisaan ma kuwa burcada mise waa kuwa markaasi run ka ah dhegeystayaal haddaba safaricom ayaa ku kala qaadaysa ku kala cadinaysa dhegeysta dadkaaya dadkaasi ayaa takhasus iyo iskaga dhigaya inay markaasi ka shaqeeyaan bangiyada safaricom iyo sidoo kale shirkadaha dowladda macalimiinta maamulayaasha iska kala dhigayaan dhegeystayaal safaricom had iyo jeer macaamiishada way garab taagantay oo doonaysa inay markaasi ka cabiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka ee la doonaya in la qiyaameeyo haddaba namber ayaa lasoo saaray oo markaasi la cusbooneysiiyey oo dadka loogu talagalay cid waliba oo lambarkaasi dhegeystayaal ka faa'idaystana waxaa laga hortegi doona cid waliba oo doonaysa inay qiyaamayso weliba kuwa burcada lambarkaasina waa saddex saddex saddex ee lagu gudbinayo warbixinta dadkaasi oo la habeeyey oo la cusbooneysiiyey iska ilaa dadkaasi oo xaqiiji mar waliba cidda markaasi aad kula hadlayso hubso wax waliba oo aad sameynayso lana xiriir lacagta cidda markaasi shaqsiga kuu soo dirtay bal inaad markaasi si toos oo wada hadashaan ilaan hobsina hal baan la siistaa dhegeysta haddaad aqoon u lahayn weydii dadka markaasi kaa aqoon roon oo yaan lagu qiyaanin haddaba waan waxyaabaha markaasi lagu dabcan kamid tahe lagu qaldami karo waxay markaasi kamid yihiin dhegeysta in macluumaadkaada ee meelaha ka helaan kadibna ay dabagal ay kugu sameeyaan adigoo markaas iskaga dhigaya qof markaas ka socda shirkada safaricom dhegeysta waxaa lagu leeyahay taasi waa been safaricom kuma weydiin doonto wax macluumaadkaada ku saabsan waxay sidoo kale iska dhigayaan kuwa ka shaqeeya sida waa adeegyada kale qeybta markaas safaricom ay bixiso sida fuliza iyo emshor iyo wax lamidka ah haddaba dhega afur waxaan rabnaa ina markaas shakhsiyaadka tuugada burcadka inaad ka horeyso adiga qof wax og qof markaas aan la gaadi karin qof macluumaad fara badan hayso waa ina markaas aad noqotaa macluumaadkao dhan waa inaad gacanta ku haysaa marka lagu soo waco oo lagu weydiiyo lacagta soo dir waxaa leedahay la hadal safaricom safaricom ha kuu soo celiso safaricom kala xaajoow safaricom kuma weydiinayso macluumaadka shakhsi ahaaneed digital oo keliya waxaa markaas laga yaabaa inay kaala soo xiriirto lambarkeeda rasmiga saxda cid walibana markaas ay garanayso dhegeys waa lambarka eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber zero seven two two double waa triple zero triple zero dhegeystayaal lambar kasta oo markaas ka shakisana waa inaa markaas loo sheego inay kaasoo wacaan safaricom waa been oo safaricom kuma weydiinaysa lambarkaada sirta kuma weydiinaysa macluumaadka kuma weydiinaysa lacag iyo howlo kale dhegeystay oo waa inaad markaasi ka taxdirtaa hadday ku dhahaan telefoonka waan kaa xirayna waxaa leedahay xir oo waaba daahday xir iska xir sidoo kale inaad markaasi ka warbixiso wixii faragelin ah qadka siimkaarkaaga ama maxatooyada macluumaadka shakhsiyeed waa hal eber eber ama laba eber eber ama one hundred two hundred ay kala qaraaci kartaa ama fariin qoraal ah ayaa markaas u kala diri kartaa dhegeysanay saddex saddex saddex si gargaar aad u heshid ha noqon qof la qiyaameeyo taxadar waa inaad markaasi lahaataa dhegeysta aan kugu daro adeega kale qeybta barnaamijka ka dhegeystayaal bangiga k c b waa midka dadka ugu wanaagsan looguna talagelay bangiga dadka dhegeystayaal k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan iyo toddoba sano k c b oo kamid ah bangiyada oo kamid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilow ganacsiyatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacabinta dowladaha fulinta yaryar iyo weliba mashaariicda baaxadda weyn fududaynta weliba kor uqaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo maray ganacsiya waara oo la joogteyn kara weliba hindisa asaasiah k c b waxay si hagarla-aanihii k c b waxay si hagar la-aanihii u gudataa hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ah ha noqotee halkuu dhigo for people forbet k c b waxay doonaysaa in nolosha ay ka bedeshay laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysan shirkadaha bulshooyinka la haybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyadaad ka helays waxaa kamid ah adeega k c b sahl oo ay ku siinayso adeegyada kala duwan ee waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay markaas dusha kala socdaan guddi madax banaan oo eegaya shareecada booqo maanta laanta kugu dhowey bangiga k c b waxaad kala xiriir kartaa lambarada kale ah eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for bet ayaa lagu leeyahay dhegeysta star f m cunto gobolka waqooyi bari aan dib ugu soo noqona dhegeysta idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan sida barnaamijka saaka diiradda ku saarani waxaana markaasi kaga hadlan dhegeystayo dhankaasi gobolka waqooyi bari roobabkii ka dayeen cimilada arrimahaasi iyo weliba saameynta bee-adda markaasi gobolka waqooyi bari ay ku keentay iyo weliba waxaa markaasi stuudiah noo fadhiya dhegeysta falanqeeye cabdirashiid aadan maxamed oo sidoo kale arrimaha gobolka waqooyi bari si dhow wax dhowna si dhowna markaasi xaaladaheeda weliba arrimaheeda oo la socdo kala faalooda kala falanqeey dhegeysan hadday tahay siyaasadda hadday tahay dhanka cimilada hadday tahay dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarka gobolka waxaaso dhan ugu ima cabdirashiid aadan maxamuud cabdirashiid jarmal dhegeystayaal inta badan taqasus markaasi ku leh arrimaha gobolka waqaybari doonayana mar um inuu arko gobolku isbedelo mar um inuu la arko ama inuu arko gobolka oo markaasi tilaabsaday hana qaaday wax walba markaasi uu gaaray dhegeystayaal star f m codka gobolka waqaybari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan aada inoo dhegeysanaysaan oona aad ula socotaan star f m codka gobolka waqooyibari waa tahay markan waxaan dhegeystayaal marka hore waxaan barnaamijka deerada ku saareen daadadka dhibaatada iyo weliba sida looga hortegi karo ka hortegiisa dhibaatada aafada waxaaso dhan ayaan soo ogaanay dhegeystayaal iyo waxaa markaas markaas la gudboon xukuumadda dabcan labada waa dowladda dhexe iyo dowladda katan kountida dhegeystayaale waad maqlaysay cabdirashiid halkaasi ayaan kaga duwana bal markan aan gudagalna dhegeystayaal bal isbedelka hawada ama cimilada bal kuleeladan gobolka waqooyi beri mar waliba taagan ayadana ma qeyb ay talow ka tahay isbedelka cimilada ma dhibaato iyo xaaladaha markaas dabcan ilaa hadda markaas aan laga salgaarin ayay qeyb ka tahay oo hadda markaas la ogaanaya kuleelada joogtada dhegeyste maxay markaas gobolada kale kaga duwantay dalka waa su-aalo saaka sidoo kale rabay inaan isweydiino maayadana qeyb ayay ka tahay inta dadka iyo weliba fatahadaha kuleeladaasi iyadoo waxaa arkaysa gobolka uqibir roobabkay daayaan dadkana ay kuleel ay ka cabanayaan mise ay kuleel weli wey jirto cabdirashiid soo dhowo mar kale isku soo noqod wanaagsan aan ku leenahay sida wanaagsan aada noo tixgelisay sida wanaagsan aada noo qaabishay mar waliba shukran aan ku leenahay cabdirashiidow waa dhawahay walaalka yuusuf waa tahay cabdirashiid bal isbedelka cimilada ama hawada ayaa markan aan fiirinaynaa bal gobolka waqooyi bari gobolada kale la mid ma yihiin mise dunida kale oo inta badan hadda cabashada qaylida oo dhan ay ka socoto leeyahay hawada ayaa la wasaqeeyey hawada ayaa dhibaato ku imaanaysaa bal ka waran siday ayadana gobolka arrintan u saameyn karto gobolka waqooyi bari weliba markaad fiiriso kuleeladan joogtada ah faraha badan
waa runta yuusufow isbedelka cimilada horta waa wax adduunka oo dhan saameeyey adduunkana wuu isku wada xiran yahay cimilada adduunku waa lakala macnaha waa la kala garan jiri wadamada koonfurta ku yaala iyo kuwa waqooyiga adduunka marka kubadda adduunka saa loo fiiriya kuwa waqooyi ku yaala wadamo badan waqtina waa waqtiga kuleylaha la yiraahdaa oo roobabka ay da-aan ayaga waqtigooda kuleylaha waqtiga geedahu cagaar yihiin roobabka ay da-aan iyo waqtiga qaboobaha oo baraf uu da-a dhulkan kaloo dhexdhexaadka oo maaragtay equatoga ku yaala ama ka agdhadhow oo aan kenya ka mid tahay soomaaliya ama wadamadan bariga africa cimiladiisu dhexdhexaad ayay ahaan jirtay xiliyadana waxawaaye xiliyo oo maaragtay afar ah ayay ahaan jireen roobkana waa la garan jiray dayrta kan guuga laakiin markii isbedelka cimilada ay dhacday oo hawadii la wasaqeeyey asbaabtana waa hadda ka horena waa ka hadalnay waa wasaqowga hawada qiiqaas hawada lagu sii daynaya iyo geedihii oo dhulka ka yaraaday asbaabtaas ayaa waxay keentay in heerkulkii uu saa-ida oo kuleylkii uu saa-ida meelo qaarna qabow hadda sanadkii hore o kulate waxaad arkaysaa in dhulka north eastern meelo badan oo kuleyl ahaan jirtay qabow badan laga dareemay gaar ahaan bilihii lixaad todobaad sideedaad dadkii waxaad arkaysaa dhulkii xoolaha raacatada ahaayey in ay jaakadya waaweyn oo qabobo nairobi iga soo diri leeyihiin had mararna waxaad arkaysaa kuleylkii inuu xadkiisa dhaafay waxaa la mid tahay abaaraha isxigxiga iyo haddana daadad fara badan roobab fara badan oo sababay daadad iyo fatahaada marka khalkhalkaas ku dhacay maxaa layidhaha xiliyadii isbedelka cimilada ayaa keentay in hawadii ay isbedesha oo sidii caadiga ahayd oo nidaamsaneed ay si ka duwan noqoto waa kulli asaaskeeda waxaweye isbedelka cimiladaas ayaa keenay bini aadanka waxuu maaragtay keenay oo sidaan kuu sheegay warshadahaasi birta soo saara baabuurtaas diyaaradaha hawada ku jiro waxaasoo dhan qiiq bay hawada kusii daynayeen ayagaa marka sabab u ah isbedelka cimilada oo keena kuleylka badan qabowga badan roobabka xadhaafka ah marka ilaahay baa waxaan kulli keenay laakiin asbaabay leeyihiin wax walbaba marka dadku waa inay kala fahmaan soomaalida inay fahantaa markii la yidhaahdaa saadaasha hawada iyo maaragtay isbedelka cimilada sabab u ah macnaheeda waxaa maaha inay ayaga sameeyeen ilaahay ayaa sabab u ah oo waxaan sababay isagaa maaragtay qaadi kara ilaahay in la baryo waa laakiin ilaahay wuxuu ku yidhi rabbigaadana tara saara awrkaadana dabra marka bini aadanku waa in ay musiiba ay ayaga isu keenin oo guntana lagama jara geed hadduu ku gabaad yahay marka geedihii baa laska jarayaa saan kuu sheegay haddii kaloota laami baa la dhisayaa lama fiirinaya god baa la qodayaa hadhow maxaa ka dhici doona lama dhahay dadkii meelaha dhisayeen waxaasoo dhan waxaa la rabaa in laga baala baaraan dega dowladahana heer ay ahaadaan ba north eastern maaragtay heerka hoose iyo heerka saraba inay ay maarata ayagaa fulinta leh inay maaragtay wacyigelintaas iyo fulinta iyo in dadkooda ay daryeelaan inay ayaga mas-uuliyadda koobaad ay saarmaysaa mas-uuliyadda labaadna waxay saarmaysaa abaabiyayaasha kuwa yacni iskoolada dugsiyada qur-aanka madaarista masaajidka waxaasoo dhan wacyigelin ay u baahan yihiin in dadkii ay noqdaan dad wacyigooda joogo markay wax samaynayeen markay guri dhisanayeen inaysan meel oo sheeb ee aysan aqal ka dhisanin oy ogyihiin hadhuu daadadka inay ka burburin doonaan oy maaragtay taas ay maskaxda ku hayaan taasna wacyigelin bay ku imaanaysaa waa tahay cabdirashiid waxaan isweydiinaynayaa horta inta badan waa laga hadlaa oo wax laga yaabaa dadka inaysan fahmaynin marka laga hadlaya laleeyahay isbedelka cimilada isbedelka hawada waxaaso dhan horta ma fahansannahay oo dadkeena gobolka waqooyi bari may fahansan yihiin arrimaha laga hadlayo marka laleeyahay isbedelka hawada climate change haa waa ereya laga soo turjumay afafka qalaad oo ingiriiska ka mid yahay ee dadkaasi luqadaas iskale mar horey waxaan garan jireen annagii wax baa nagu dhacay mana garanayna macnahooda marka waa in ereygii loo isticmaali jiray ilaa af soomaaliya horey uma lahan jirin ereygaas isbedelka cimilada marka isbedelka cimilada cimilada waa af carabi isbedelka fiiri isbedelka waa wax isbedelay cimiladana waa waa hawada hawadan marka hawadii aniga hawada waxaan u naqaanaa dabeeshaas iyo maaragtay hawadaas caadiga ay oo la neefsanaya laakiin deegaanka waxaa la yidhahdaa deegaankaas oo isbedelka cimilada eh ayaa ayaa laga wadaa isbedelka cimilada waxaa laga wadaa hawadii waxaa laga wadaa dhirtii iyo daaqii waxaa laga wadaa dhulkii cimiladii aan ku nool laho bini-aadankan uu ku nool yahay ruuxu bini-aadanka ee dhulku markuu ku nool yahay waxau noloshiisa ku dhisan tahay hawadaas uu neefsanaya beertaas uu abuuranaya waa dhir dhirta caleenta kaleo xoolaha u daaqayan waa dhir marka cimilada waxaasoo dhanaa laisku yidhaahdaa habkeedii iyo roobka iyo maaragtay dabeeshaas iyo waxaasoo dhan marka cimiladaasi oo annaga hadda marka af soomaaliya ahaan aan u naqaano uun hawada iyo iyo deegaanka hawada iyo deegaankaas ishaysta ayaa isbedel uu ku dhacay sidoodu haray si ka duwanay noqotay xilligiibaa isbedelay wakhtigii la garan jiray roob ayaa abaar noqday wakhtigii abaartaheed ayuu roobkii soo hormarayaa wakhtina wuu soo dibdhacayaa meeshii ay kuleylkeeda uusan soddon iyo shan soddon iyo iyo sideed digri aas ayn dhaafi jirin beri hore ayaa kuleylkeeda uu sii batay meel aanan lagu garin jirin inay qabow jaakad weynaad u baahnaata aanan jiri jirin ayaa qabow yimid marka khalkhalaan ku dhacay saan aniga waxaan ku fasir karaa in uu hawadii iyo iyo cimiladii ay ku dhacday khalkhal uu ku dhacay keen oo khalkhalkaasoo sababtiisana ay tahay wax bini-aadanka uu adduunkan ka sameeyey yacni waxa uu sameeyey maxaa ka dhalan kara hadda baabuurta oo kaleeto wadamo badan oo yurub iyo america waxay hadda ay ku dadaalayaan in ay sameeyaan baabuur koronto ku soconaya baabuurka korontada ku socdo kenyaba xataa marba waxaan arkay madaxweynaha oo maaragtay arrin saas oo kaleeto ee soo bandhigay baabuur oo maaragtay koronto isticmaalaya baabuurkaas qiiq siima deynaya hawada qiiq kuma sii deynaya laakiin wixii benziin ama naafta ku shaqeeyaan waa qiiq bay sii dayneen qiiqaasna waa sun oo maaragtay qofka hataa haddii u neefsada dhibaato u keenaysa pollutionka waxaa la yidhaha hawada wasaqaynteeda waxaa kaloo north eastern oo kaleeto dhulkeena ay ka faa'iidaysan karaanoo looga maarmi karaa haddii farsamadeeda la hela labada walxood oo maaragtay enerjiga ama tamarta laga abuuro waxaa ugu ugu wanaagsan qoraxda iyo dabeesha labadina waan haysanaa marka in laga faa'iidaysto habka solarka ee maaragtay xoogga la saara maxaa yeelay solarkaas qoraxdaas ilaahayna siiye iyo hawadaas dabeeshaas waa laga faa'iidaysan karaa iyagoon dhibaato aan u keenin cimiladii ama deegaankii sidii batroolka oo kaleeto injinka motoorka soo saara biyaha haddii lagu rakibo solar mar walbaba in lagu shubo benziin uma baahna oo qoraxdii waataa waa maaragtay dhulkii ay jirta aftiinkaas ayaa maaragtay tamarteeda laga faa'iidaysan karaa waxyaalo fara badan oo loogu baahan yahay in dowladihii heerka sare iyo heerka hooseba ay ka baaraan degaan si looga maaragtay maarma waxyaalaha dhibaatada keenaya oo isbedelka cimilada keenaya
aad baad umadsantay cabdirashiid waa eber toddoba eber laba dhegeysan intaa sidoo kale wareysiga uu socdo dhegeystayaasha waxaan filaya inaan isku dhexwadi doono inkastoo waqtiga uu aad noo hayo tobankii barqanimo barnaamijkan soo xiri doono hadduu eebaahidmo laakiin dhegeystayaasha waan isku wadi doonaa dhegeysan haddii aada su-aal qabto oo ku saabsan bal abaaraha isbedelka iyo gobolka xaaladda gobolka waqooyi bari gobolka lagama hadlay dhegeysan waa gobolka waqooyi bari haddii aad ku sugan tahay tanariifa waa dabcan waa countiga gaariso wajeer iyo sidoo kale mandheera marsaabit iyo sielo haddaad ku sugan tahay dhegeysan wal xaaladaha waxaas o dhan gobolka ku saabsan ayaa markaas lagaaga jecel bixinaya oo adiga waxaad ka qabto gobolka ma waxaa ka taagan haddii aad rabto in uu aad ka weydiiso lambarkaas sida tooska haddii soo wici karto waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ama waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas si toosa dhegeysta usoo wici karaysaan waa tahay xaalad adag ayaa lasoo maray haddana xaalad kale ayaa la galay cabdirashiido xaaladaas adag waxay ahayd abaarihii xooganaa wadanka ka dhacay dhibaatadii xaaladihii dadka reer guuraagii dadka xorodhaqatadii weliba saameynta xitaa ay ku yeertay dadka reer magaalka ah ama dadka magaalawaa magaalka joogo kadib roob ayaa la helay kadib haddana roobabkii waxay markaas noqdeen kuwa saameyntooda ama dhibaatadooda wato bal abaarta iyo weliba sida laisku bacbacdhigi karo mise laisku barbardhigi karo markaad fiiriso roobabkii iyo fatahaadihii qaabkee inta badan dadka dhibaatadii hore ay uga hilmaami karaan roobabkan ayadoo dhinacay iskaga dhigaan fatahaadihii ama daadadkii
waa runtaa yuusufow waxay noqotay maarata waxyaala laga duceysan jiray wa marka roob uu da-a ilaahow mid kheyr qaba nawo dhig ilaahowd maarata shartiisana moodi waxyaalihii laga duceysan kiri laga duceysan jiray waaya ilaahay baase maaratay maanta ummadda soomaaliyeed iyo ummado kaleba ku sababay mahmahda soomaaliya oo oranaysa kud ka guure qanjo u guur yani abaar abaar badan ha kud ka guure qanjo u guur abaar badanoo lagu baabaay haddana xoogay yaro arigii iyo loodii iyo xoolihii soo hari haddana daadadkii baa qaaday marka waa dhibaato ka baxaya dhibaato kale lagu hadlagal marka ilaahay in loogu tooba keena oo dadkiina ay maaragtay ay habdhaqankooda iyo habfikirkooda ay bedelaan maxaa yeelay qofkaas mujtamacaas wuxuu ka kooban yahay qof qof qofkii haddii uu habfikirkiisii bedela oo markuu wax sameynaya maxaa ka dhalan kara uu yiraahda qofkaasi haddii xataa dowladdu u shaqeeya haddana macnaha habfikirkiisii uu wanaagsanaa aad buu u wanaagsanaanayaa haddii macalinkii oo ku wacyigeliya ardadiisa ardadaas markay soo baxaan oo hadhow maaragtay ay wadankii meel ka qabtaan mujtamacii ay mas-uulid mas-uul u noqdaan hadhow waxay noqonayeen qaar fikira oo maxaa habboon maxaase ka habboon saa u fikira marka waxyaalo fara badan saan hore u sheegnay waxaaway wax uu bini-aadanka sabab u yahay guud ahaan bini-aadanka gaar ahaan haddana asbaabteeda ay leedahay qofka fardiga ah qofka fardiga ah asaga maaragtay laga rabaa mas-uuliyadiisa adduunkani ka saaran iyo mujtamaca iyo naftiisaba inuu maaragtay eega waxa kale oo muhiim soomaalida north eastern iyo m soomaalida kaleba muhiim kuwe waxaa waaye inay ogaadaan isbedelka cimilada inay tahay xaalad dhab ah oo jirta abaarahaasi badan markii la dhex joogona in abaarihii markii sidii looga bixaya laga fikira laakiin hadhow maxaa ka dhalan kara hadhow dambe maxaa ka dhalan kara hadduu roob imaada maxaa dhalan kara taasna laga sii taxadiro un waaye
waa tahay abaartii hadda soo martay waddanka dabcan waa la socotay waxaa haddana arkaysay roobkii da-ayey ilaa hadda meelo qaar inay xitaa wakaabiyadii meelaha qaar ay biyaha aysan qaarkood ee biyihii dhulka ay wada la wada simeenba meelihii morool laga hagaajiyey sida warihii oo kale meel qaara laga soo waramayo in biyihii warihii daadka socdeen inayba isla simeen qaabkee la rabay in marka hore laga tabaabashaysto la rabay in laisku keeno laisla fahmo roobabkan da-aya si abaarta inkastoo aan ognahay dadka xoolo dhaqatay inay yihiin xoolo badanna cid waliba si horaan adiga noo sheegtay qof waliba wuxuu iska qabaa intaasoo kun oo xoolo ah hadday tahay geela hadday tahay ari hadday tahay lo dhibaatada iyo xaaladahaasi see markaas laga raba in looga tabaabushayso xitaa nafsadooda markay ka waayaan garab ama dowladda dhexe ama kountiyada nafsadooda ay raba inay garab isku siiyaan oo wax u qabsadaan si ay uga faa'idaystaan biyahaas
biyaha ka faa'iideysigoodana waa waa wadda oo sidii maaragtay dhaam waaweyn oo maaragtay ama ama wara waaweyn in la qodo hadhow biyo xireen meeshaas laga sameeyo oo maaragtay meel loo qoondayey biyo badan ay u galaan oo hadhow marti abaarta la gaara dadkii ay ugu faa'iidaystaan taas waa mid midda ugu muhiimsan daadadka okaleto waxaa waaye biyahani kolley waa socdaan waa biyo badan marka in loo sameeyo meeshii ay mari lahaayeen maxaa yeele biyo ma joogsanayaan haddaadan loo samaynin meeshii ay ku socdeen in laga leexiyo meelihii magaalooyinka hadda magaalada sawirro badan saan ka aragnay ceel waaqa okaleto markii kor laga sawiray waxaa aragtay kor markaad ka eegta guryo un biyo ku dhex biyaha ay dhexda joogaan biyihii dulmareen qaar ahaa magaalooyin kaloo soomaali ka mid ehna waxaan arkayay inay kor mabaatigii ama miihina saqafka kor ay biyihii gaareen marka biyahaasi meelay maraan hadday weeyaan guryihiin way burburinayeen dadkina way baabayeen iyo xoolihii marka biyo mareen boholihii iyo markay biyaha ay buurta kasoo dadgaan waa in loo banneeyaa magaalooyinka meel ay biyaha kaga leexdaan oo webiga ilaa webiga ka gaaraan webiyaashina saa u kulato in maaragtay loo sameeyo derbi loo sameeyo oo maaragtay hadhow inta webiga markuu markuu qalalin yahay ama markuu biyo yar yahay in loo sameeyo derbi oysan biyaha kor markay usoo qaadmaan xadkooda hataa markay dhaafaan korea usii socon karaan marka farsamooyin fara badan oo hadda maantaan halkan kusoo koobi karin ayaa jira oo biyahaasi haddii xataa ay biyo badan ay imaadaan fatahaado badan ay imaadaan aysan magaalooyinka dhex fariisanaynin inay dhinac u dhaafi karaan marka farsamooyinkaasna dad ku takhasusyaa jira wasaarado fara badanaa jira waxaa un loo baahanya wacyigelintii iyo dadkii howshas fulin lahaa in ay ku hanuunaan oo ilaahay ku hanuuniye waa tahay hadda fataadihii roobkii maxay las dhihi karaa cashir ay ka baran karaan dadka reer guuraaga inta badan dadka reer guuraaga waa dad iska tabar yar waa dad maaragtay maaragtay nolol maalmeedkooda la daala dhacaya wax badan baa ayaga dhibaato badanaa soo gaarta reer northistanna intooda dadka badan intooda badan waa xoolo dhaqata reer guuraa ah dadkaas dhib badan ay ku jiraan ayaga haddii wacyigelin ay heleen inta tabartooda eh way un samayn kari lahay maxaa yeele qofka labaatan neef oo ari leh iyo maaragtay tobanka neef oo geel leh oo marba meel yaroo daaq ka daa aadaya wax kaloo hadda weyn oo sii samayn kara aanba jirinba oo awood usan maaragtay hadda ugu fikira markuu roob da maxaan samayn doonaa iyo iyo fatahaadahaaseen maaragtay uga tabaabushaysta kama sii fikiri kara laakiin dadka oo la raba oy aadna u saameyso waa dadka magaalooyinka iyo tuulooyinka degan maxaa yeelay ninkaas reer guuraaga ee meeshii waaba ka guura aqalkiisina ratibo ku raranaya meel meel sar tagaya meel kaloo iska adaya marka iyagu waa iska dhibaataysan dabcan laakiin dadka aad u saameeyo waa dadka magaalooyinka degan saad aragtay magaalooyinka bad noqday aqaladii yaryaro dadka ay dhisteena ka burburi iskooladii lama aadi kara wadooyinkaa xirmay cuntadiibaa gooday marka waxyaalaha layidhahda infrastructure ama mihina kaabayaasha dhaqaalaha in north eastern xoogga ay saaraan maaragtay la dhisa oo haddii roob uu da-a aysan baabuurtii aysan xirmin mar walbaba waa iska garanaa aniga in markii roob da-a baabuurtii baa maaragtay ku xiran meel yidhaahda maxaa la yidhahdaa bool fulaan ah kutul ay ku xiran yihiin ama waxay ku xiran yihiin lag boqol ay ku xiran yihiin wadadii lag boqol goodi kanaa goodi waa iska caadi intaas sanada sanada iyo sanada ayaa maaragtay wixii ay nagu soo noqnoqonayaan mana laga tabaabushaysta marka dadkii dadkii madaxdu ahay inay habfikir fiican ay ay keenaan oo ay ay kaabayaashlaakiin cabdirashiido mar walba waxaa dhahdaa habfikir cusub inay keenaan yaaba dadka marka la rabo inay keenaan habfikir cusub wallaahi habfikirkaas horta waa wacyigelin oo ilaahay qofka ku hanuuninaya waxay ka bilaabanay dadkii dadka madaxdu ee madax dhaqameeda ka mid ah dadkii marka magaalo loo tago oo dad wafdi uu yimaado ama ma ihina la keena dhul ama bajed la keena ama la yidhahda meeshan maxaa maxaa idin habboonoo laidin dhisaa waxyaalaha priorityda ama ma ihina muhiim kuu ah inay ka fikiraan la rabaa ee dhibaatada kusoo noqnoqonaysa maxaa muhiim hadda infrastructure haddaan yiraahno ama ma ihine kaabayaal dhaqaala north eastern maxay u baahan tahay oo ugu muhiimsan waxaa ugu muhiimsan waxaa waaye waddo aanan markuu roob imaado aysan daadka qaadaynin waddo xoog badan ya in in loo dhisa oo haddii roobka uu yimaado fatahaadai imaadaan aysan baabuurtii ka xayirmo dadkii maaragtay ay raashiinkii iyo cuntadii aysan ka goyin in loo dhisa maaragtay habab oo maaragtay saan kuu sheegay biyahaasi ay magaalooyin kusoo gelaynin oo laga leexi meel ay mari karaan loo sameeyo webigi ilaa webigi ay ka gaaraan marka waxyaalahaas oo kaleda yaa ka fikira tiri waa dadkii mas-uuliyadda qaaday mas-uuliyadda oo ummadda shacabka shacab walbaba dadkiisa indhaha weh waxaa ka mid ah culammada oo wacyigelinta samaysa waxaa ka mid ah oday dhaqameedka waxaa ka mid waxay usii soconaysaa ilaa dadkii lasoo doortay intaasoo maaragtay wada tashta oo maxaa muhiim eh maxaa ka muhiimsan ka fikiraan maxaa muhiim noo eh maxaase kasii muhiimsan ha midda kasii muhiimsan in laga bilaabo wa wax wax badana muhiim laakiin maxaa ka muhiimsan yani besig waa dadka oo waxa muhiimka wax kasii muhiimsan dadka inta badan sii raadinayaan kasii jecel hadda maxaa qofka fardiga eh waxaa muhiim eh inuu wax cuno maxaa yeele hadduu wax cunin ma noolaanayo waxaa muhiima inuu meel uu maaragtay uu saaxdo u hela waxaa muhiima inuu dharow xirto hela laakiin saddexdaas walxood maxaa muhiima maxaa kusii muhiimsan daan irada inuu dhar xirto waa muhiim inuu meel saaxdo helo waa muhiim laakiin maxaa ka muhiimsan horta waa inuu waxu cuno hela marka saa in loo fikira oo oo danta guud marka laga fikiraya la yidhaahdaa maxaa la dhahaa prioritization macnaheeda waxa waaye kala qaybinta ahmiyadda ay mustaqbalka ama kan dhow ama kan fog ay ummadaani ay u baahan tahay marka waa in qorshe la degaa qorshe qorsheyntaasa waxaa lagu helayaa maxaa muhiime maxaase kasii muhiimsan aada iyo aad shukran laakiin hadalka wadooyin ay soo hadal qaaday waa la socotay wadada haddii inta badan xariirinaysay magaalada gaarisa ilaa ita madoogaasha dhankaas wajeera loo sii maray ilaa mandheera loo sii maray cabdirashidow wadadii hal mar ay go-day ilaa waa tan laisweydiinaya see wadadaasi ku gii kartaa sanado fara badan socotay lacag balaayin shin ku baxday waa mid laisweydiinaya marka habdhismeedka iyo qorsheytan qaabka loo nashqadeeyey maqaab markaasi cadaalad ay ahayd mise qaab markaad fiiriso waxaa kaaga bixi karo iyo weliba inay jidgo-an xun uu dhaco dadki xitaa cunodii cunooyinkii baabuurtii xamuulka meel ay maraan ay waayaan
marka waxaa la yaab leh marka wadadii hadda laamiga ahayd intaan tii dhulka aheedba la gaara tii carada aheed intaan la gaara markay laamiyadii ay go-een weliba kii cusbaayo oo gaarisa iyo madoogaasha oo quruxda badnaa markay biyo saa u gooyeen marka waxay macasha su-aal calaamad su-aal baa saaran waxay saaran tahay dadkii quality controlka oo markii laamigaas la dhisay controlay waxay saaran tahay dadkii madaxda ahaay inay dabagal ku sameeyaan shacabka meesha deganaa inay su-aal isweydiiyaan ilaa waxa canshuurtooda lagu dhisi ya wax oo maaragtay ma aha balaash lagu dhisi maaha marka mar walbaba markii wado la sameynaya ama wax la sameynaya itqaan in la sameeya itqaan waxa waaye in si dhab ah iyo sidii qorneed sidii qorneed in waxaani loo sameeya ilaa balaanka markii la qorayo wax baa qoran intaas intaas laakiin haddii dee farsamo maaragtay isfahan kale u dhaco laaluushi wax la bixiyo xoogaha kor un laga qorxiya de hadhow dhibaatadaasaa dhacaysa marka in la xisaabtamo oo dadkii waxaasi si ay mar labaad usoo noqonin waa in lala xisaabtamo dadkii laamiyadaas sameeyeen inkastoo dee fatahaad ay imaado dhibaato weyn ay meesha timid haddana waa in la sameeyaa maadaama la ogyahay mar labaad haddana inay daadadka soo noqon karaan in la tixgeliya laami oo adkaysi leh hadhow meeqaa daad uu adkaysan karaa waa inan maaragtay la dhisa oo la tixgeliya waxaa imaani kara marka taasay ay ku imaadi kartaa in waxyaalahaas mar labaad aysan laamiyada aysan gogo-in oo iyo tixgelin la-aan oo in dhulkan hadhow uu laami daadad imaani karaan xoog badan marka haddii ninkii dhisayo injineerka u tixgeliya oo yiraahda ka fikira mustaqbalka daad xoog badan ayaa imaani kara waa inaan laamigan iyo caradiisa iyo jaygiisa aan adkeeyaa weliba meelaha ay hadhow waadiyaasha marayaan oo kaleto ay ka dusi karaan wax walbaba uu saa u tixgeliya oo marka tayadii u xoojiya markaa waa u adkaysi karaa waa adkaysi resilient waa inuu adkaysi yeeshaa wadadaas guryaha la dhisaya ka mid ah wax kastoo la dhisayo dhulkii maadaama waxaan ay kusoo foodlayihiin waa in taas uu adkaysigaas la tixgeliyaa aad baad umadsantay cabdirashiid oo dhegeystayaashaan siinayaa inkastoo qadka telefoonka dhegeysa qeybta kale cilad ay naga haysato waa qeybta zero seven ama waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dabcan dhegeystayaasha lambarkaas waan kaa raaligelinaya cilad ayaa kaasi ka jirtaa ka raali noqdo laakiin lambarka kale ayaad kasoo naga soo wici kartaan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas si toosa dhegeysa naga soo wici kartaan haddii aad wax su-aal qabto oo ku saabsan inaad weydiiso cabdirashiid waxyaalaha ku saabsan deegaankaada tuuladaada qaryadaada kusugan tahay ama magaalada mise gobolka qoybar guud ahaan waxaa markaasi hadda looga fadhiyo iyo sida markaasi la gudboon in wax loogu qaban karo dhegeystayaal cabdirashiid oo gobolka inta dhegeystayaasha aan siilin su-aalihii ayaa iska badan waqtigan weynahayaa dhulku waa dhul aada u ballaaran gobolka qoybar looguma tilmaamayo waxaa hadda leeyahay roobabkii ayaa da-een waa la socotay in madaxweynaha uu sheegay weliba xukuumaddiisa ay sheegeen in geeda abuur la sameeyo mise talaal la sameeyo cid waliba ee geed ay abuurto ay markaas laga faa-idso roobabka intay waqtigan socdaan laakiin ma jiraa xeelad kale anigu og gobolka qoybari in xoolodhaqato xoolodhaqato ay yihiin xeelad kale ma jirtaa oo ka duwan in wax beerash waa dabcan in geeda la beero laakiin dhulkaasi weyn gobolka in daaqsimeed laga sameyn karo inta hadda ay socdaan oo weliba la ballaarin karo la weyneyn karo si abaaraha iyo mustaqbalka uga faa'ideystaan dadka xoolo dhaqatada weliba reer guuraaga gobolka qoybari geeda abuurka horta waa wax fiican waa fikrad fiican oo mar walbaba inay socoto loo baahan yahay hal hal hal marbis ee la sameeyey oo geeda la abuuray wax weyn ay sii taraysa ma laha maxaa yeele geedkaas marka la abuuro wuxuu u baahan yahay xanaaneyn fara badan ilaa uu kasoo koro marka haddii un geeda meelo inta layskaga abuuro oo laga tago wax faa'iido ay leedahay ma laha geeda abuurka waxaa la rabaa in wacyigelinta dadka ay la xoojiyo oo baloodkaada dhexdiisa aad ku abuurtid waddada geeskeeda aad ku abuurtid dadka yar oo subcountiga iyo meelahaas joogaan ay maaragtay ay ogaadaan geedahan ay abuurayeen hadhow inay iyaga nafci uleeyihiin tan kale geedka meesha lagu abuurayo waa inuu noqdo geed deegaankaasi dhaqan ahaan ama miihin taarikh ahaan u jiri jiri deegaan walbaba geedihii ka bixi jiri waa inay noqdaan kuwa meesha lagu abuuraya ayay faa'iido badan yeelinaysa markay dadka meesha degan og yihiin geedkan nafciga uu leeyahay oo hadhow inay xoolihii maaragtay xoolahooda ama iyaga uu nafci u yeelanaya ayaa geedkaas kori karaa oo meel dheer gaari karaa marka habab fara badan oo loogu faa'iideysan kara geeda abuurkaasa ka mid eh dadkii xoolaha kasoo dhammaadeen oo loo sameeya habnololeel cusub ama ayagaba ka fikiraan waxa keliya markii xoolahii noolka ay baaba-aan waxaawaaye dadkii inay beeraley ay noqdaan beer fashaan oo maaragtay ama farsamo kale laakiin tan ugu dhow horta oo maaragtay la tijaabiyo waxaa waaye in beera ay dadka tacbadaan laguna caawiye sidii dadkii nin qof xoololey oo geel la jari jiri sidaad beeraley ugu dhigta mudday ay qaadanaysaa laakiin haddana wax saa u dhib badan maaha lama dhaadhicin karaa ninka geeleyga lama dhaadhicin karaa beer waa inaad tabcad
dantaa kalifi oo dad badan oo maaragtay dad badan waa tijaabiyeen dad badan waayna u meelmartay laakiin ruux haddaba geeli kasoo dhammaaday hadee muxuu samaynaya oo kale maxaa u dhow oo uu qaban karaa oo qof weyna uu yahay marka in uu beer tacbada ayaa maaragtay waxa ugu dhow ee laakiin wuxuu u baahan yahay kaalmo fara badan ilaa uu ka ogaada hab abuurashada beertiisa uu hela wixii kaloo qalab oo maaragtay abuurasho uu u baahnayna uu hela waa tahay cabdirashiidow dhegeystayaasha waan sidaa sheegay lambarka culeysa ka jira dhegeystaana iisoo qoraya culey yuusuf waan kusal adiga martida waxaa ii weydiisay cabdirashiid waxaa jiraan dhaamam biyo xireen lagu soo daayo webiga tanariva webiyadaasi waxaa ku teedsan beeraley barakacna waa uu sameeyaa daamamkaas ma jira meel biyahooda meel kale oo loo wicin karo aan ka ahayn webiga tanarif waa webiga waa kan tanarifa gaarisa ha waa yani markii dhaamamsa korta loo sameeya oo horta dhaamamkan biyaha meel waa la keediya marka hore dhaamka marka hore waxaa loogu talagelay sida hadda su-aashiisa ka fahmayba in biyo uu keydiy markuu butaaca markaas ay ka bataan qarka markuu jabsada waa in la tixgeliyaa meesha uu mari doono waa in marka horeba markii dhaamkan la sameynay ama warta hataa kasoo qaad markii la sameynayo waa in hadday butaacda ma magaaladii tuulada inay qarqiso ma aha marka waa in loo sameeya ayadana meel ay waadi kale ugu daraysa oo ay ka leexanaysa maaratay beeraleydii waa in loo sameeya mar horeba loogu tirgalay hadday butaacda ilaa daadadkii way soo noqnoqonayiin isa daadihii waan arkaynaa marka haddaanan looga taragelin ayadii baa dhibaato kale ku noqonaysa beeraleydii ka agdhoweed iyo maxaa la yidhahdaa iyo tuulooyinkii dhaamka marka la dhisaya haddii u buuxsama halkay biyahaasi ka batay marayaan waa in loo sameeya haddii webiga loo malaynayo in webiga tankiisu qaadi karo haddii loo malaynayo webiga inuu qaadi kara waa loo kala qaybin karaa in wado kalena oo baholo kale meel kale aga daraayiin in la mariya ee webigana in lagu soo leexiy laakiin webiga kor kor iyo hoos waadiyaal fara badanaa kusoo darsamaya beeralayda webi agteeda mar walbaba waxaa halis u yihiin in webi inuu soo butaaco caadi waa waa la garan jiray awal beeralayda muddo intuu soo butaaco haddana ay ka noqdaan laakiin hadda webigii magaaladuu soo gelayaa mataqaanaa xadaafay noqonaysaa marka taxgelinta haddii aan ku sameyno webiga in qar weyn loo sameeyo laba derbi dhinacyada loogu sameeyo meelaha ay beeralayda ku toosan tahay oo marka aasan cayow soo jabsanin waxyaalahaasa maarata wax howlo ay dowladda inay qabata oo loogu baahan yahy waana muhiim laakiin dad waxaa jiraan waxaasi ku takhasusay oo maaragtay inay mar horeba arkaan meesha haddii nagu soo noqotay oo kusoo noqotay waa in laga tabaabushaystaa waana mas-uuliyadda dowladda ay leedahay waa abdishiid aad baad u mahadsantahay dhegeysan idaacadda star fm cunto gobolka waqooyi bare ayaa dhegeysanaysaa saaxiib yaal aad baad u mahadsantihiin eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber haddii aad ku sugantahay nairobi nawaaxigeedana waa hal eber shan dhibic sagaal haddii aad ku sugantahay dhankaasi mandheera baled xawsuufta banisal raamu lafey dhegeystal waa sagaashan toddoba dhibic shan haddii aad gaarisa dhadhaab iyo sidoo kale faafi iyo xeryaha qaxoojiyada saddexda iyo tanaariba masalani aad ku sugantahay waa sagaashan toddoba dhibic hal dhegeystal star f m codka gobolka waqooyi bare ayaa dhegeysanaysaa saaxiibka qadka telefoonka ay ku jira ayaan siinayaa star f m waan ka xumay qadkuu ka bixay soo beegsaan leeyahay waa lambarka keliya ee hadda markaas shaqeynaya dhegeysa waan ka raaligelinaya iyadoo dabcan lacilaad bixin doona hadduu eebahaydmo qadka star f m soo dhow walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga ii sheeg axmed xasan abuusaama haye su-aashaadu ninkaas ninkaas yiraa cabdinaasir aadan dogayniya ninkaas ninkan waa cabdirashiid aadan haye su-aal bal sheeg ha maya ninkaas rab ninkaas maxaa ninkaas raba inama taqaan ogaadeen cabdirashiid aada dhaqayso mase waa qof kale waay no nin waa cod kale cod kale cabdirashiid aadan maxamuud maxamuud me maxamuud hade oo qaami jiro mase
adiga su-aashaada sheeg bal okay anyway su-aasha waxaa waye maasha allah daweygiino iyo appeal maasha allah oo mataqaana adigu hadda muxuu ahaa maasha allah waayey i just say thank you for that
waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay
waa tahay aday maasan yahay waa tahay xigaa kale qadka telefoonka haasanaya dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber qadka xigaha waan ka xumaa dhegeystayaal sasayna ila wadaag waan ka xumaa lambarkiisaan u dhow aan hayi lahaa wuxuu ku hadla waan u gelin lahay laakiin qadka xigaha kale ayaan sina waqti oo nahayo afka cab fadlan naga qalle oo naga raali noqo oo u daa dhegeystayaasha kale qadka telefoonka halkaas ayaa haysanaa halkan cariri adigana ha inooga dhigin dhegeystayaal aada u tiro badan qadka telefoonada ku jiraan dhegeystayaal laakiin dhibka waxaa waaye waan mar walbo qadka qofka usoo beegso anagana waxaan ka dhigaynaa mashquul dhegeystayaal balaan siyo dhegeystaha kale eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber waa eber toddoba waa hal lambar keli ah waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas si toosa dhegeystayaasha keliya inooga soo wici karaan lambarka kale dhegeysta ma shaqeynayo inta badan dhegeystayaashkaas ay isticmaalaan waan ka raaligelinaya saaxibada oo cafan ayaan leeyahay gabagabada ayaan soo gaarnay bal cabdirashiidow waxaa jirtaa markaad fiiriso dadkan soomaalida markaad weydiiso marka la yirahdo war dabcan la socdaa isbedelka cimilada ama cimilada la socdaa mar waliba lasii sheegayo leeyahay maanta qoraxda heer dhulka waxaase maraysaa xalayaba in cadceeda isbedesho in roobab ay da-aan waxay markaas dadkeena ku leeyihiin waxaase anaga haynoo sheegina weliba inta badan dadka idaacadda markay waxay leeyihiin maanta warbixintaa sheegaysay maana ku farxin arimo aad adiga leen baad ka hadashay ha waxay tafsiirka waxaweye habka ay qofku u fasirinaya sidaan ognahay muslimaan nahay annaga mustaqbalkana ilaahayaa og waa waxaasoo dhan waa aaminsannahay laakiin ilaahay subxaana watacaala bani aadamka awood iyo caqli buu siiyey boqol sano hadda ka horreysay nin isdhahayay ma laha ee diyaarad hawadaas maraysa oo xowrka xagga kasii maraysa ayaa inta lagu taga xajka lagu aadi doonaa Aad iyo aad.
haddana lagu soo noqon doonaa صح laakiin maskax bini aadan ayaa aliftay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray صح marka qofka eh, saadaasha hawada haddaad maqashid eh, xataa sacuudiga xataa wadamada muslimiinta eh, Aad iyo aad.
way sheegaan idaacadahooda أها.
marka dhaqsu wuxuu noqd yakuunu dhaqsu mm, mm, em, em, yooma qadan bimashii'ati illaahi waxaasay akhriyaan macnaha hawada waxay noqon doontaa berito mid qorax ah ee ilaahay idinkiis ayay ku daraan marka macnaheeda waxaa waaye saadaal ee markii badda la fiiri ee eh, cimilada ma- maarata hawada iyo cirki iyo maxaa la yidhahda iyo xawrka la fiiri ayaa waxay arkayaan daba- eh, dabaylo soo socdo eh, cim- ceeryaamo soo socoto oo hadhow ina soo gaari doonto eh, markaasay halkaas ka saadaalinaa saadaal haddaad maqasho waa qiyaas عادي يعني marka biniaadanka inuu wax qiyaasa Mhm.
wixii noloshiisan ku xiran oon iimaan iyo iyo maaragtay aan aakhire iyo ka hadlaynin Mhm.
iyo oo maaragtay ay ka ay ka ay maaragtay ka eh, aysan hadhowtii gelaynin meelaha caqiidada ah ها in uu biniaadanka fikira oo maaragtay saadaaliya wax saadaaliya مم.
hadhow saadaashaas runa waa noqon kartaa been waa noqon Been kartaa.
waa mar noqon- horeba saadaale ahayd qiyaas صح عادي يعني laakiin sida u badan waxaa aragnay saadaasha maadaama ay qalab ay haystaan oo dayax gacmeedkaasi Teknolojiyada.
cir- teknolojiyada ee cirka jira ayaa ayaa saadaalinayo oo wuxuu arkayaa hawi soo socoto bariga kasoo socoto halka marka saadaasha so- soomaalida hataa beri hore waa lahay jirtay xilli baa la arkaa geeli la eegaya oo shimbiriri noocaas eh, waqti rooba doono mar dhow waa tahay Eh, cabdirashiidow eh, ninkan eh, wuu isoo wacay dhegeys waa nambar eh, fariin uu isoo qoray ninka soo xiriir qadka telefoonka ka jiro cabdirashiid wuxuu leeyahay en, kuleelada faraha badan ee gobolka waqooyi-bari ka jiro markaad u fiiriso iweydi cabdirashiid eh, sida wadamada eh, qatar iyo sacuudiga kuleele ayaa ka jiraan dhulkaasna waxaa laga soo saaraa shidaal Wa- ma laga- ma- ma- ma laga yaabaa in gobolka uu shidaal uu ku jiro
marto eh, waa la sheegaa gobolkeenan eh, oo wadamadan hadda jiiraankana ee suudaan baa laga soo saaray Sax, oo kuleelka Wada- jiraan.
ha wadamo fara badan laga soo saaray marka dhulkeena in la sahamiyaa u baahan Aha.
yahay Eh, allah noo sahlo wax sahamiya Eh, dahab iyo diamond iyo batrool bu waa lagu sheegay aadiya Mhm.
hadalkaada qowlkaada ugu dam cabdirashiidow ha waxaan leeyahay eh, walaalahii dhegeysanaya oo idaacadda star f m ku xiran waxaan maaragtay aan rabaa ugu dambaystii in ay noqdaan dad deegaankooda wadani ah qofka soomaaliga northern eastern waa inuu wadani noqdaa wadani waxaa waaye waa inaad wadankaada meel kale u dhaafaysa malaha marka wadankaadi ti- eh, iyo deegaankaada tixgeli ee markaad wax aad falaysana ka fiirso aada iyo aad cabdirashiid shukran aad baan kaga mad kugu mahad celinaya sida wanaagsan quruxda badan noogu sharaxday noogu kala dhegtay Ah, dabcan waxyaalo fara badan oo xitaa inta badan dhegeystayaasheena aysan ogeyn aada inooga jaahil bixisay shukran kuley inta badan cafwan asalaamu calaykum waa cabdirashiid aadan maxamuud jalmal dhegeystal ayuu ahaa oo wareysigaasi quruxda badan na siinaya dhegeystal noo faahfaahinaya in badan boqol kiiba boqol waxaan leenahay cabdirashiid shukran shukran shukran aad baad umahadsantahay dhegeystayaal adigana markan iyo golada dhegeysanana soo qabta mid ka mid aga qaybta barnaamijka bangiga k c b waa mid dadka ugu wanaagsan looguna talagalaa dadka k c b waa bangigeenna in ka badan ilaa iyo boqol iyo toddoba waa boqol labaatan iyo toddoba sano k c b oo ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyad ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsatada yaryar ilaa ay shirkadaha kacaawinta dowladaha fulinta yaryar weliba mashaariicda baaxadda weyn fududeynta iyo weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo maray ganacsiyo waaro la joogteyn kara iyo weliba hintiso asaasi ah k c b waxay si hagarla-aan ihi u gudatay hadafkeeda inay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursado ah ha noqotee halku dhigo for people for bet k c b waxay noqonaysaa ama waxay doonaysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysa shirkadaha bulshooyinka la haybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa kamid adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo dusha markaas ay kala socdaan guddi madax bannaan oo ade- oo eegaya shareecada booqa maanta laanta kugu dhawey bangiga eh, ama waxaad kala xiriiri kartaa lambarada eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama eber toddoba saddex laba hal sideed toddoba eber eber eber k c b for people for bets ayaa lagu leeyahay dhegeystayaal aan kugu daro adeega kale qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waa adeega safaricom fraawle dadka qiyaameeya dadka shacabka ayaa la yimaadeen hab ama xeerad kale cusub ee dadka markaas ay doonayaan inay ku marar habaabiyaan kuna dhibaateeyaan dhegeystayaal mobilada kenya waxay la mid yihiin akoonada bangi dad qaar ay baa dabcan ab- kaydkooda ku wada telefoonada qaar baa iska diiwaangeliya bangiye bangiyeynta mobilka halka tuugada ay doonayaan inay lacagta hay xadaan jiulize niqueli ama nicon dadkan ayaa ku taqasay inay iska dhigayaan bangi kuwa ka shaqeeya safaricom kuwa ka shaqeeya ama shaqaalaha safaricom ama saraakiisha dowladda ama macalimiin ama maamulayaal ayay iska dhigayaan dhegeystayaal safaricom ayaa had iyo jeer macmiisheeda garab taagan oo dooneysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka ee qiyaameeya dhegeystayaal haddaba lambarka dhegeysta waa saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo warbixino dadkaas oo la habeeye oo la habeeyey oo la cusboneysayey iska ilaali dadka oo xaqiiji mar walba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walbo aad sameynayso lana xiriir waxaa lamidka lacagta dhegeystayaal ilan hubsina halbaa la siistaaye haddaan aqoon u lahayn weydii dadka ka aqoon roon dhegeystayaal haddaba waa kan waxyaabaha qaldami kara haddii aad si been abuur ah markaasi diiwaankaada macluumaadkaada loo qaata dhegeystayaal waxay sidoo kale qaadayaan adeegsan karaan adeegyada safaricom ay bixiso sida fuliza emshori wax lamidka haddaba dhegaha fur waxaan rabnaa inaa markaasi ka horeysa iyaga oo markaasi macluumaadkao dhan gacanta ku haya safaricom kuma weydiinayso macluumaadkaada shakhsi ahaaneed oo keliya waxay kaloo markaasi waa kala soo xiriiri karta maclim dabcan lambarka ah ee keli cid waliba ay garanayso waa lambarkeeda ah eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber lambar kasta oo kale oo markaasi aad ka shakayso haasku mashquulina ka gudub ciddii markaas lacag ku weydiisan waxaa leedahay safaricom la hadal safaricom ha kuu soceyso ciday kuga hanjooan telefoonka lambarka lagaa xirayo waxaa leedahay xira waad xiri karaysaan waad xiri kartaa sidoo kale ka warbixiso faragelinta qadka siimkaaga ama xatooyada macluumaadka shakhsiyaed ee waa hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si gargaar aad u hesho ha noqonin qof la qiyaameeyo taxadar lahow dhegeystayaan star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhegeystayaal ku mahadsantihiin dhegeyska la socodka xulashada jimco wanaagsan dhammaantiin sidaas nabadgelyo berito ayaan kulmi doona hadduu eebaahaydmo arrimaha gobolka waqooyi bari saaxiib yaal inta ka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu